qorshe wax looga bedelayo heshiisyada shidaalka ee uu meelmariyey baarlamaanka soomaaliya sanadkii labada kun iyo sideedii wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo qadka taleefonka muqdisho iigu warramay ayaa waxa uu ka warramay qorshahooda ku aadan shidaalka soomaaliya iyo iyo war-saxaafadeed arrintaasi ay ka soo saareen waxaa jira laba heshiis oo laba nooc oo shidaalka loo bixiyo mid loo yaqaano concession oo ah rusqad ay dowladda bixinayso oo ay siinayso qofka doonaya inuu meesha shidaal ka baato heshiiskaasi waxa uu sheegaa dhowr arrimood oo ah xaalada shidaalka lagu baarayo iyo shuruucda lagu dhaqmayo waagii hore concessionka waxaa loo yaqaan ama rusqada noocaas waxaa loo yaqaan waxay tahay qofka shidaalka baaranaya ayaa noqonaya qofka iskale tusaale ahaan wadanka ingiriiska aan naqaano nordsea oo kale cid ayaa la siinayaa rusqa ayaa la siinaya le kaba suqaad ugu badnaan soddon sano afartan sano toddobaatan sano ciddaa ayaa shidaal ka baaranaysa laakiin berihii dambe waxaa soo badanayay ama caalamka u wareegaya waxaan loo yaqaano production agreement oo ah in uu heshiiyo wixii lasoo saaray taas macnaheed ay tahay waxa hadda ay soomaaliya kun iyo sagaal boqol laba kun iyo sideedii heshiiskii sharcigii petroleumka ee laba kun iyo sideedii uu sheegayay oo ah ha loo guuro productishern agreement kaas marka wuxuu ku salaysan yahay wadanka shidaalka laga helo ama wadanka shidaalka soo saaray ayaa iskale shidaalka laakiin shaqadiisa iyo kawada waxsoo saarkiisa waxaa wadaagaya shirkadii shidaalka qodaysay iyo wadankii iska lahaa so marka taas baan hadda wadnaa inaan bilowno inaan ka fikirno sidaan ognahay shidaalku wakti dheer ayuu ubaahan yahay lasoo saaro wakti dheer ayuu u baahan yahay in laga faaidaysto aad baan ku gartay waxaa jira in dowladihii kumeel gaarka ahaa ee dalka soo maray ay heshiisyo la galeen shirikado shidaalka baara sidoo kale maamul goboleedyada ayaa heshiisyo noocaasi oo kala galay qaarkood shirikado gaara la galay oo ka howlgalay sida puntland oo kale muxuu yahay mowqifka dowladda ee heshiisyada hore hore loo galay waxaan kuu sheegay horta soomaaliya inteedii badneed dhulkeeda waxaa jira waxa la yihahda shirkadihii ryer holderska ama shirkadihii hore loo siiyey concessionka dowladda soomaaliyeed kuwaas way aqoonsan tahay in shirkadihii la siiyey shidaalka fasaxa shidaal ay ku baaraan wixii ku horreeyay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii sidooda loo ixtiraamo sidooda loo xigeliyo ay hadii la yidhahdana aan ka shaqeyna inay hawshoodii ugu laabtaan maadaama wadankii marka uu federaal galay maadaama wadankii ay ay uu noocii siyaasadeed ee sagaashamaadkii laga baxay oo laba kun iyo hadda loo bedelay in federaal noqdo dowladda soomaaliyeed iyo wasaaraddeedu waxay aada ugu shaqeynaysaa in la helo heshiis ay ku wada dhan yihiin dhammaan maamulada kala duwan dalka oo ay ku heshiinayaan kheyraadka dalka sida looga faa'iidaysan lahaa soomaaliya sida aan macluumaadka ku hayno ku dhawaad siddeetan sano ayaa la hadal hayaa shidaal inuu leeyahay ayaa la sheegaa shidaal in fursad laga raadinayay laakiin maysa dhicin marka annaga hadda focuskeena ama ujeedadeena culeyskeena waxaan saarayn waxay tahay in aan ka shaqeyno in la helo shuruuc waafaqsan federaalka waafaqsan rabitaanka dadka soomaaliyeed oo ah kheyraadka dadka soomaaliyeed in looga faa'iideeyo dhammaan dadka soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan kuwa hadda jooga iyo jiiralka imaanaya so marka waxaan ka shaqeynayno waxay tahay sida aad ku arkay saxaafadeeda inaan gaarno heshiis aan ku qaybsanayno kheyraadkaas oo ay raalli isaga yihiin tuulada degmada gobolka iyo dowladda dhexaba taa ayaan ka shaqeynayna wa waa gartay ugu dambeyntii waxaa kaloo jiray muran ka taagnaa dhulbadeed soomaaliya ay leedahay oo kenya ay sheegatay dabcan tuhunka la qaba ayaa ahaa in dhulkaasi ay kenya doonayso inay shidaal ka baarto wararkii ugu dambeeyey ee dacwaddii ay soomaaliya u gudbisay maxkamadda qaramada midoobay maxaad nagala wadaagi kartaa haddii ayba jiraan arrintaas sidaas ay u taagan tahay dowladda soomaaliyeed waxay u sheegaysaa dhammaan shirkadaha ka isku dayaya inay shidaal ka baaraan inaana dowladda soomaaliya raalli kaen raalli ka noqon karin aanay ogolaanin cid walaalay ciddii shirkadii isku dayda inay ka shaqeyso dhulkaas soomaaliya leedahay hadda arrinteedu taagan tahay inaanay dowladda soomaaliya la shaqeyneyn dhulkaas waa dhul soomaaliyeed maxkamada ayaa arrinta hor taallaa marka waxaan rajeynaynaa in soomaaliya loo xugmo haddii a la yidhaahdo marka cid ala ciddii ka shaqaysata ama isku dayda inay ka shaqeyso dhulkaas shirkadaha shidaalka dowladda soomaaliya wax xiriir oo ay la sameynayso ma laha kaasi wuxuu ahaa wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo qadka taleefonka magaalada muqdisho goordhaweed iigu warramayey